gudoomiyaha goraha wakiilada somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi kalfadhigii maanta ee mudanayaasha goraha wakiilada waad xidhay laba xeerar baawaxa la keenay laba mooshin oo kala duwan oo mid la dalbanayo in lagaga bedelo xeeroosaadka wax midna lagu dalbanayo in fadhiga golaha lagu sii kordhiyo inkastoo aad mooshinada u dirtay sharci yaqaanka golaha wakiilada mudanayaashu markaad fadhiga xidhay way ka ciwaayeen sababtay u ka ciwaayeen waa maxay
mudanayaasha anigoo ixtiraam badan u haya waaka dee goluhu shaqabaaleedkiisa caadigaa u lahaa mooshinadana waxaanu marinay dariiqii saxa ahaa markii marki la keeno mudanayaasha soo seexay waa in gudoomiyuu akriyo dabeetana loo gudbiyo mooshinada la taliyaha sharciga markaa la taliya sharciga taliyiisa la sugayaa procedure caagii baarlamaanka leeyay baanu maray waana procedureka saxa ah mudanayaashaasi saxaafaddu mala yadaaba ila xalay qurquraysay waxay ku shirayeen guriga madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda madaxweyne ku-xigeenkana shirkaa guddoominayey wasiiro tiradooda badan yihiinna waa joogeen waxay ila tahay qorshii lagaga soo qaatay oo ah faragelin qaawan xukuumaddu intaasoo mudane iyo intaasoo wasiir ayaa mooshinada soo soo soo keenay waxaana go-aan ka soo qaateen marka waxaan inay talada ay ku fadhiyeen golaha waxay taladii xaana ka soo qaatay waayo gudoomiye cabdiraxmaan anuu la su-aalo baa ku weydiin lahaa gudoomiyihii golaha wakiilada tahay maanta ummadda waxaad u caddaysay oo aad golahiina ka dhex caddaysay in kal fadhigii saddex afariy labaatanaad saddex labaatanaad fasaxiisii la galay waxaa ka maqlay gudoomiye maanta golaha abaabul ballaaran oo xildhibaanadu wixii ay shalay ansixiyeen ayaa moodaysa in haddana caqligoodii laga soo bedeliy waxaana la sheegayaa in xukuumaddu ay soo aamushay oo dhaqaale la soo siiyey taasi waa qodob talabaad waxaa ka muuqata guddoomiyey xukuumaddii madaxweyne shalay si wanaagsan buu hadday wuxuu golaha wakiiladu way u madax bannaan yihiin hawlahooda waxaad ka moodaa inaan wasiiradiisii iyo xubnihii ka hooseeyey iyo isagu aanay wada socon oo marka la eego gelinkii dambe shalay waxa lagu shirayay sidaad sheegtay madaxweyne sacid arrimahaasi maanay isburinayn madaxweyneha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed inaayo runtii waxaa isleeyahay hadalka intii ugu habboonay buu yihi shalayso in labada gole kala madax bannaan yihiin mid walba shaqadiisa wato xukuumadda dee wasiiradiisa inay si qaawan ugu jiraan waa arrin cad mooshinada hadda la keenay qaar ka mid a wasiiraha jeeban wuxuu ku sitay oo suuqa kaga soo sexseexayay xildhibaanada taariikhda waa markii ugu horreysay intii aan baarlamaanka joogay nin wasiiri intuu mooshin qaato ama xafiiskiisa la fadhiisto ama maqaaxi la fadhiisto kolba xildhibaan u yeedho dabeedna ka seexo xildhibaanada dee mooshinka xaq ule inay keenaan halkan bay ku seexi karaan xaq bay u leeyihiin inta doonaba tirada mooshinada keeni karaan marka kulliba waxaan mar labaa soo jeedinaya xukuumaddu inay ka waantowdo faragelinta golaha wakiilada shaqa ka dhaxaysa shaqadana ay si wanaagsan qaranka ugu wada qabtaan tay leeyihiinna qabsadaan baarlamaanku leeyihiin u daayaan afar sannadood waa markii ugu horreysay ee xukuumadda aad khilaaf caynkani golaha wakiilada ka dhasho tan iyo intii la doortay xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo su-aasheeda waxay tii gudoomiye maxaa khilaafkan halkuusalka ku haya
khilaafkani waxay ila tahay sababta xukuumadda ale waxaa ka warqabteen galfadhigii hore markaanu xidhayna waxaanu sameynay isku shaandhayn anoo maqan xukuumaddu waxay tii isku shaandhayntii golahu sameeyey hala tirtiro khilaafkuna halkaasu ka bilaabmay kan maanta socda bartaasu ka bilaabmay xukuumaddagolahu wuxuu caadiyan sida sharciga ku qoran afar wiil baa ugu yar sideed wiilna u qaadan kara mooshin adiga lagugu ridayaa ma jiraayo la doonayo in labiyo afartan laga dhigo codka aqlabiyadash guddoonka adigu aad ku dhacayso oo xeerkan qodobkan tobanaad ee iminka dalbanayana mooshinkaa ma ogtahay mooshinkaasi waa kii aan akriyey waanu jiraa mataliyahana loo gudbiyey dariiqa sharcigaanu marayaa gudoomiyahana waa la ridi karaa
haddii ay fadhiistaan haddii ay fadhiistaan mudanayaashu iminka waxay isku dayayaan inay fadhiistaan oo ay shir guddoon noqdaan maxaa xala dadkaasi waa inqilaab waa inqilaab aan sharci ahayn kaas dhexdhexaadinta waxaan maqlayay xukuumadda tili faraa kala baxa ana dhexdhexaadinodhan karaa arrintii golo meesha way ka baxday oo meesha waxaa maraya loolan dhex maraya xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xisbiga mucaaradka ee kulmiye
axsaab ku tartamaya halkan ma jiraan
gudoomiye shan iyo mudanayaasha golaha wakiiladu cod aqlabiyadii ku ansixiyeen xeeroosaadkan iyo shan iyo konton mudane ay shir guddoonku ku dhacaan oo aduu ku dhacdana horey ay sixiyeen aqlabiyadda golahana adigaa haystay muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan golahu iskugu dubaracsanaa dhinaca shir guddoonka waxaan isbedelay intaa leeg ee xildhibaanadii dhinaca kale maanta uga soo wada jeedaan ay saddexda mooshin u keeneen maxaa tahay baa la odhan karaa ee waxay tahay dee xukuumadda ee awoodii iyo dhaqaalihii aad moodaa lagu isticmaalaya qaranku lahaa ee waana faragelin waana faragelinta aan sheegay weli adigu ma jiraan wax xisbigaaga aad u isticmaashay oo awoodda golaha wakiilada waxyaabaha ay ku cabanayaan ka mid a maya ma jirto taas aad baad mahadsan